الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي wuxuu u baabaysan yahay baabu wujuubi imtithaali maa qaalahum na waajibnimada ay waajib tahay in loo hoggaansamo oo loo dermo maa qaalahu wixii uu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sharcan wa calaa sabiili sharc waa shareeco uu dadka soo gaadhsiinayay iyo bal taas uu dariiqeedu kuba yidhi dadka ama ha amro ama ha kaba nahiye taa in loo hoggaansamaa inay laasim tahay waajib tahay duuna maa dakarahu salى اllahu عalيyه wasalam wixii uu rasuulka ilaahay sheegay iyadoy taasi ka duwan tahay ama duunkeeday tahay min macaayishi dunya addunyada duruqdeedan dee nolosha dadku ay kuba tacalluqsan tahay hadday tahay sida wax loo beerto sida wax loo waraabiyo sa umuuraha kale adduunyo ee had iyo goor waatan shareecadu may xadayn asalkeeda ibaaxay ka dhigtay dadka markaa ijtihaadkoodii iyo ibtikaarkoodiiyo wixii ay la soo baxayeen duruqday kuba noolaanayaan kol hadday dawaabidii shareecada tahay iyada taas looma diidayo haddaba wixii jaanibkaa kale ahaa ee in aan shareeco calaaqa la lahayn rasuulkii ilaahay dee ra'yi ahaan ama dani ahaan uu sheegay iyadoy taasi ka duwanta oonay laazim ahayn jaanibka itibaaciisa calaa sabiili ra'yi waa dani dariiqi ra'yi dariiqi aan ahayn wax dee xalaal iyo xaraam iyo umuurahan kale shareecadun geesun ka soo gelaya aan ahayn taas bal xadiidkan kolley arki doonaa intaa wixii kasii sii dhaabsanbeen xdثna qتaybة بن سعيid الثqفي وأbو كاmir الجaحdري وتqاaربa في لفd lfdiga xadيiثkay wariyeen way isku dhow yihiin وhada xadيiث qتaybta lakiin xadيiثkani waa xadيiثkii qتayba ujeedadu lfdiga soo socda waa lfdigii qتayba lfdiga abو كاmilna kama dheera qaal xagga macnaheedna waa iskaga mid waa kan deeta saa daraaddeed u tasniyeeyey ee maha inuu xadiidkan keligii warinayo abu kamil aanu lalahayn qaala waxay yidhaaheen labadooduba xadaثna abu cawaanata can simakin can muuse bni dalxata can abiihi qaala anahu qaal muuse bnu dalxa wuxuu xadiidka ka warinaya aabihii dalxat bni cubaydillaahi oo qaala wuxuu yihi waa axad alcashare ee dalxa marartu waan maray maca rasuulillaahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay maciisa anigoo ah oo laba socda biqowmin qowm ayaan marnay calaa ru'uusi nakli dhirta timirtaa korkeeda iyo madaxyadeeda kuba sugan oo dee laamaheeda iyo meelaha ay wax ka baxaan ee ubaxuu kaba baxay ku taagnaayeen faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa yasnacu haa ulaahi kuwan dusha uga baxay dhirtii timirta ahaa maxay samaynayaan faqaaluu waxay yidhaaheen dadkii yuraqixuunahu macnaa nakhliga way tallaalayaan oo dee kii labaa iyo kii dhadigaa bay isu geynayaan ee isku tallaalayaan jacal yaja waa maxay yulaqixuunadii bay tafsiir u tahay intani yajcaluuna waxay yeelayaan addakara waa kii laba ubaxiisii fi lunhaa geedkii dhadigaa ubaxiisii bay intay wax ubaxii kii labaa soo qaadaan ayay kan dhadig ubaxiisa ka labna midho kama baxaan ee kanay midhu ka baxayaan ama timirtii ayay ubixiisii waxii ay ku daadinayaan oo yeelayaan fatalqaxu markaasay dee tasaas ama fatdee talqaxu haddii laqaxati maka sax ee iyaga ficilkoodna waa ilqaaxi ama talqiixi buu noqonaya laakiin geedkii markaa saasay dee noqonaysaa mid tallaalan oo dee midhihii bixisaa fatalqaxu faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi maa adunu u malayn maayo yuqnii inuu wax tarayo oo daalika kaasi shay-an shay oo arrinkan ay samaynayaan ee talqiixaasa ama ubaxan kalabay kadhe dib ubaxeedii isu geynayaan dee iyaguna waa tajribadoodii iyo caadadoodii ay yaqaaneen rasuulka ilaahay beerahan ma aqoon tabirna shaqo kumuu lahayn iyo filaaxa guud ahaanba waxa weeye haddaba taas iyago caadadoodiiyo wixii ay dee tijaabiyeen ay yaqaaneen ee caad ahaan u yaqaaneen bay ahayd haddaba inuu waxani wax tarayo isagu ka midhaha keenayo iyuu midhasan ku dhalanayaan anugu oo taasi ay halkaa jaanibkaa wax ka tarayso u malayn maayo taas baa rasuulka ilaahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka daalika wuxuu ujeedaa waa dee talqiixan ama ibaarkan lafdiga ta'biirna waa tii horena aynu usoo marnay xaggii beeca irta ta'biirkeedii ama nakhiisha ta'biirkeedii talqiixuna waa niga halkan ku ayno waa isla mid marka ibaarkan buu sheegaya ayuu leeyahy waxba ma tarayo kale rasuulka ilaahiyna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisa kani wuxuu arrinkani waa arrin caado ahaa tajribe ahaayoo dee asbaabtii dee caadiga ahayd kaba mid ah rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee aqoon umuu lahayn caadadan istimraarkeedi iyo wax jira imikun buu arkayba iyagoo dhirtii kaba taagan oo markuu dee dad kala duwanoo dhirtii dusha uga baxay arkay buu weydiiyu yihi maxay dadkani samaynayaane hore waxaan umu aqoon cadadaasi inay mid soo jireena ahayd iyo asbaabo caadiya ay leedahayna taa war umuu ahayd rasuulka ilaahayna ziraaco iyo filaaxo iyo dee wax kaba mid oo uu isagu baashiray haddii dee jaanibkaa racyiga iyo waa kii yaqaanay laakiin iyo tijaarada iyo tan marka xaaladoodan ah iyo waxani inuu sabab yahay way kaba qarsoonayd horta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bejaanib kalena rasuulka ilaahay dee arrin guud oo uu dee kaba dhaqaaqaya way jireenoo ah أنه ليس في الوجود فاaعل ولا خالق ولا مؤثر إلا الله سبحaaنه وتaعالى وجudka inaanu jirin wax تأثيir iyo raadayn iyo ama فاaعل ama khاaلq de aan ilaahay ahayn oo marka haddii dee wax kale looba نisبeeye imika تalقيxan oo kale haddii midha bixintiisii loo نisbeeyo waxay noqonaysaa نisبة majaaزiya ay noqonaysaa lakiin de arrinka jirta un waxa weeye iyadoo waxaan ilaahay qudradii iyo taas yahay haddana umuurahaas dee تأثيirka qudradiisii ayaa asbaaba yeelata ama asbaaba rabbi kuba qariyo tani ay kaba mid tahay waatay arkeen haddaba rasuulka ilaahay jaanibku yidhi anigu waxani inuu wax tarayo u malayn maayo ee arrinkaas aan sheegaye dambena waa jiray arrintaa hore ah inaanu rasuulku waxanba macrifo iyo aqoon uba lahayn iyo beerahana ee wax imika un uu arkay ay ahaydna way jirto markaasuu sidaa yidhi iyagii markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee arrinkii ayay qaateen qaala wuxuu yidhi dalxa odhanayo faukbiru bidalika hadalkaa rasuulka ilaahay yidhi baa loo sheegayo fatarakuu dee waqtigii talqiixana way ahayd waqtigii ay midhahan ama dhirtani ay ubaxa bixinaysa ee ubaxyada ay isku tallaali jireenna way ahayd markaasay iska daayeen faukbira rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bidalik arrinkii baa rasuulka ilaahay loo sheegay kolleyna halkan waxbaa ka yar maqan riwaayada dambe ay noo caddayn doonto waana xadiidka raafic ibnu khadiijo oo markii uu rasuulka ilaahay tan yidhi ayay iyagii iskaba daayeen oo dee markaa midhihii baxay ayaa midho nafle aan noqon oo midhihii hore ee dee hadday tahay qadarkii iyo wixii may leekeen ama wixii jawdadii ay lahaayeen baana yeelan fiicnidii ay lahaan jireen baanay midhii yeelan markaasaa rasuulka ilaahay arrinkii loo sheegay markaasuu yihi san faqaala wuxuu in kaana hadduu yahay yanfacuhum dalika arrinkaasi mid wax u taraya waa kana waxaana muuqdeen haddii iyaga wax u tarayo falyasnacuuha ha sameeyeen fa inii anigu inamaa danantu danan dee inay rasuulka ilaah arrinkanna waataan idhi wax filaaxa iyo ziraaca iyo dhirta iyo san ay sameeyaan iyo waxaa rasuulka ilaahay mu aqoon arrinkana arrin sharciya maaha oo dee wixii waxyiguguba yimi ee la markaa dadka uu gaadhsiinayay maaha waqti kastana dadku hadday duruq la yimaadaan ay ama in xoolahooda ku badinayaan oo habkii ay wax ku beeran jireen intay wax kaga bedelaan midho ay ugu badnaanayso habkay wax ku baraabin jireen iyo waxyaalaha caynkaasa shareecada umuuraha ma xadaynayso ma xadaynayse dadka ibtikaarkoodi iyo dadaalkoodi iyo khibradoodii ayay tahay waa taa had iyo goor waxyaalo cusubi soo baxayaan share waxaa inay de waxyaalihii bal sharcan maxduuru kuba sugnaa inay kaba dhowrto mooyaane waa tan marka la eego culimada xaggan agtooda qaacidadu ay tahay markuu arrinku cibaado yahayna alasl fi lcibaadaati alxadr cibaadaadka asal waxa u xadri oo waxay shariica ka jidaysanbaa cibaado noqonaya wax kaloo dabla yimaadeen oonay shariicadu xaggeeda kaba imantaha waa la isu diidaya waa in daliil loo helo laakiin markay aadaad noqoto iyo waxyaalaha mucaamalaadka asalku waxa weeye ibaaxo haddii shareicadii aynu aragno wax kamida iyadoo diiday sax oo daliil aan u helo waxna ayaan ka dhigaynaa laga dheeraanayo laakiin haddaan itaasi jirin asalku waa ibaaxo dee taasaa keenaysana in dadkii aan la xadaynoon meel kale lagu koobin ee wixii iyagu fikirkood iyo aqoontoodu ay gaadhsiisee tadawur iyo isbedel iyo ama noloshooda ku hagaajinayaan ay ku horumarinayaan ay waxyaalo cusub ku ikhtiracanayaan shareexadii intaa dee kama hor joogsanayso waayo asalku taas waa ibaaxa oo kale haddaba umuurahana taa baabkeeda un bay ahaayeen wax kale maaha wuxuu yidhi hadday iyagu waxaa samaynayaan ha sameeyeen fa inii anigu inamaa danantu danan de arrinkan waa markan weliba arrintaan eegno dee khaaliqa iyo muasirka iyo de waxa weeyaan alfaa'il fi lwujuud inu allah subxaana watacaala waxyaalaha kale waa asbaabuun marka jaanibkaa xaqiiq ahaan la eego dee waa ti u eegay oo anigu waxun baan u maleeyo haddii la iskaba daayana inay iska bixi laayeen markaa haddaan waxaan lasa samayn inay kolle geedku iska bixilayd ilaah baa bixinaye taasun bay ila noqotay falaa tu'aakhidunii bidani waxyaalaha caynkan ee umuuraha adduunye maxdia weeye ama macaashka adduunye ku tacalluqsanee maxdiya weeye aanay inaa dee jawaanibtan kale shareecadu ay dabdinaysa aan soo gelahayn arrinkaas rasuulka ilaahay dee ra'yigiisi iyo danigiisii taasi kan dee mulsamka ah maaha waxa weeyaan si ka duwan baabu noqon karaa sidii jirtay haddaba kaahay qabanina daniga walakin ida xadaثtukum can illahi shay-an haddaan ilaahay idinkaba waramo wax fakhuduu bihi kaas oo waxyi rasuulka ilaah iska daa dee kadib kaba dhacoon kaba dhicin xataa markuu caruurta ahaa en shareecaba loo soo dhiibin ati asadiq alamin ohan sahwi xataa kama dhacayo sahwi iyo qalab baan ka dhacayn camdi iskaba daayo wixii waxyo isaga loo soo dhiibo dee cisma halkaa u sugnaatay oo xataa can isahwi wاlgalad macsuum buu kaba yahay fakhuduu bihi fainii lan akdiba calى اllahi caza wajal kaasi waa sheegaa macsuumka sidiisa aan idiin soo gaadhsiinayo xataa kalad iyo aanu sahwi soo gelahayn waxa weeyaan wixii dadka loogu soo dhiibay kaa qaata ama waxyaalaha umuurtiini adduunya saa u shaqaysanaysaan kol haddaan wax xaaraama aanay waxaani soo gelin dee bal matala dawaabidii shareecadu ay u dejisay guud ahaan mucaamalaadkaas la ilaaliyey waxyaalihii la iskaba dhowri jiray ama habka iyo kayfiyada taas dadkay u taallaa weeye say bal markaa umuurahooda ulaba imanayaan iyo duruqda ibtikaaranayaan ikhtiracanayaan ee ay wax ku kornisanayaan xadaثna cabdاللahi بن الrumiy الyamaamiy وcabaas بn cabdالcaظim kolley halkan un kitaab kaba sugnee lakiin ninkan cabdالlahi بn mحamed baa abihi mحamed baa la yidhaahaa de barhkood cumar way yidhaaheen lakiin de magaca kutub taraajim markaa magaciisa aad baadhaysaan e waa halkaa mxamedada waa cabdالlahi بn mحamed buu kuba imanaya الrumiy alyamaamiy cabaas waana nin dee kolley kitaabka muslimuun malaa ku sugan kutubta kale lixda ah ama shanta kale aan kuba sugnayn oo dabaqadii dee atbaacu taabiciintii la kulantay kuwii ugu waaweynaya imaam axmed iyo dabaqadiisii kalaa boqol iyo dhowr iyo soddonkii buu dhintay cabaas ibn ibn cabdilcaim cabaas ibnu cabdilcaظim alcambariy axmed ibnu jacfarin ilmacqiriy macqirna waa meel yaman ku taala yidhahaan nisbada qaalu waxay idhaaheen intooduba xadaثana nadr bn mحamedi qaala xadaثana cikrimatu wahuwa bn camaari qaala xadaثana abuلnajaashiyi abunajaashina kolley horeynu usoo maray raafic ibnu khadiij isagoo ka warinaya waana mawlihiisii magaciisana cada bnu suhayb baynu ku soo maray ama cada bnu suhayb baa la yidhaahaa waana mawlihii raafic ibnu khadiije qaala xadaثanii raafic bnu khadiijin qaala qadima nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yimi almadinata madiinuu yimi walxaal hum iyagu yacbiruuna waa yulaqixuuna ama yulqixuuna iyo yacbiruuna waa la mid tacbiirkana waa ti aynu xag beec ahaan usoo marnay geedkii tacbiir bal intii dambe rasuulka ilahi waaba kan dee xukum kaa sheegay waa xukum shareeco isagu kaasi geedkani hadduu yahay muabar mid la tallaalay uu yahay midhaha oo ruuxii kaba shaqeeyo dabadeed la iibiyo midhaha ruuxii tacbiirka lahaabaa leh haddii qabla tacbiir ay tahayna waa xukum shareeco jaanibkaas laakiin waa ficilkan ah tacbiirka iyo labadan ubax isugeyntooda iyo bal taase hadhowna ay wixii kuba fiicnaanayaan iyagoo taa samaynaya oo yaquuluuna yaquuluuna waxay leeyihin oo halkan ula jeedaan yulaqixuuna nahla faqaala wuxu uhi maa tasnacuuna maxaad samaynaysaan qaala waxay dhn kuna nastac waa arrin caadaba ahaa soo jireen oo dee iyaguna ay soo gaadheen oo waanu samayn jirnay qaala wuxu uhi low lacalakum waxaaba mudantihin low lam tafcaluu haddaydaan samayn kaana khayran arrinkuna waa dee arrin tajribe iyo caado ku xidhan rasuulka ilaahayna halkan jaanibkan dee waxaanu u arkay may ahayn marka dee wixii kol haddii ilaahay yahay ka abuuraya ficlan iyadoon dadku ficil kaleba laba iman ilaahay hadduu roobkii keeno wixii taasa inay iskaba baxayaan taas baa dee daahirka ahayd waana tii rasuulka ilaahay bal matalan uu maleeyey u lahaa halkan wax ay soo kordhinaysaa ma jirto ilow lam tafcalu kaana khayra arrinkuna waa ra'yi buu ahaa dani buu ahaa hadda danigaas haddii rasuulka ilaahay masaladu ay sharci tahay in waxyiba ugu iman oon idhaahno ambiyadu way ijtihaadaan u ijtihaado wixii ijtihaadkiisa ku gaadhaana iyadna sharci buu noqonayaa sharci buu noqonayaa lagumana suga khada oo kaleo taasna baab kaley noqon waa umuurtii shareecada ahayd ee rasuulka ilaahay lagu raacayay laakiin tani waa waxyaalaha macaasha dunya saafiya maxdee kuba tacalluqsan low lam tafcaluu kaana khayra fataraku way iska daayeenoo fanafadat aw fanaqasat fanafadat way daadatayba oo midhahiibaa dee hagaag shinkiis iyo waxaan u buuxsamin waqtigiisiyo waxa aan dhammayn ayay noqotay aw fanaqasat way nuqsaantay awdu halkan de waa lishaki oo bal matalan labada macnona dee kolley waaya ma haddii aan nafadat niraana waa asqadat samaraha oo midhihii baa daatay oon waqtigoodii gaadhin la goosanayay baanay hagaag u dhammaan oo way daateenba haddii la yidhaha naqasadna way nuqsaameen oo dee ama waxyaalahan qariiftee aan qiimo siyaasa lahayn ama shiiska ay kaba cabireen sa laftiga inoo dambeeya taasoo kale ay timirta midaan tayo sidaasoo fiican lahayn bay noqoto jawdadii ay timirtu lahaan jirtay ayay yeelan weyday inay lixtimaalto labada xaalaban litanwiicayto labada xaalaba ay yimaadeenna waa la ishaaray iyada halkana fanadfadata o fanaqasata qaala wuxuu yidhi raawi xadiidka odhan waa raafica fadakaruu dalika lahu markii waa dee markay midhi bixeen waqtigii la goosaniye la gaadhay ayuunbaa nuqsaan la arkay rasuulka ilaahay bay u sheegeen arrintan inay dhacday faqaala wuxu uhi inamaa ana basharun anigu bashar baan ahay dee taasna wixii aan waxyi jaanibkii ahayn ama waxyi calaaqa la lahayn oo rasuulka ilaahay dadka kaga dunaa waxyiguna uu yimayo cismadaasna jirtay umuurahan adduunyiya waxyaalaha caynkaasa dee idinkun baaban idinkula mid ahay buuhi bashar baan ahay waxyaalaha iga qarsoonaan kara waxyaalahan si u moodi karaa weeye idaa amartukum bishayin min diinikum haddaan de amro shay diintiina kamida fakhuduu bihi qaata oo dee umuuraha wax laba mid ahaa qisadii ama ghaswadii beder oo kale rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markii uu meel degay waa kii saxaabi u yimi ansaaraha xubaab la odhanayo uu yihi halkan ma waxyi baad ku degtay mise ra'yi ahaan iyo halkanaa fiican baad istidhi ra'yi baan ku degay bu ihi tu yihi haddaba halkan inooma habboona markay dagaal noqoto iyo dee khudadii meel inagu habboon maahae ina raroo halkaa ina deji rasuulka ilaahay markii buu yeelo uu degay halkii uu saxaabigu tilmaamayey markiiba waa qaatay oo halkii buu degay oo kale umuuraha caynkaasa weeyaane dee bal jaanibkaasuna weeye umuurahan uu rasuulka ilaahay sheegaya tadam waidaa amartukum bishayin min ra'yi ra'yigu halkan ijtihaadkiisii maahayo wixii shareeca calaaqa la lahaa waa umuur deeda in marka la eego adduunye maxdiya ah waana umuurtaasee daniga un ahayd een waxyi ahayn calaaqana aan waxyigiila lahayn umuur shareecana aan ahayn ee adduunye maxdiya macaashkeeda iyo nolosheediiyo siay ku hagaagaysa sida lagu shaqaysanayo sida wax loo beeranayo iyo wax loo waraabsanayo wax loo dhaqanaya iyada taas bashar baan e fa inamaa ana bashar jaanibka ukhdi wa usiib weeye cismadii halkan ma jirto kol kol baa dee si laga roonaa aanu dee danigii rasuulka ilaahay noqonayaaba marka taas oo kale macnaa mulzamiin kuma tihin ina raacdaan qaala cikrimata aw naxw hada cikrima dee shakalay inuu yihi dee ra'yi oo kale iyo adigu bal ama naxwigo waa xadiidkii mala macna kuwarin baaba jirta meel qaala almacqiriyu fanafadat walam yashuka isagu macqiri riwaayadiisa waxaa ku sugnayd fanafadato aw naqasa dani lamay socon xdثna abubكر بن abي شhaybة وcمr النqd kilahma عan الأswad بn cاamiri qال abu bكri xadثna aswad بن cاamiri qال xadثna حmed بن سلمة عan هiشhام بn curwaة عan abيه عan caiشhaةa وعan haaبit عan أنس أن النبy slى الlه عليه وsلم mara بqوم يلqxuun oo waxaynu markii hore soo maray xadيiث ضلحة xadiid raafic imikana waa laba صaxaabi oo kale waa anas ibnu malik iyo caaisha um اlmuminiin oo iyaguna warinaya uun mawduucan aan hayno iyo waaqacadan oo kale halkan uu can hishaam bn curwata can abihi can caaishata can haabitina waa axmed ibnu salama labaduba axmed ibnu salama laba dariiq ku warinaya ka hore waxa weeyaan waa can hishaam can abihi can caaishata dariiqa labaad ee xamaad ku warinayaana hishaam markaa kuma jire waa can haabitin can anasin haabit lbunani u dee ahaaba dadkii isaga asxaabtiisa ninkii xadiidkiisa uguba yaqaanay ama ugu xifdiga badnaa marka la eega xamaad ibnu salama haddaba isagaa labadaa dariiq buu kuba wariyey way kala caalisan yihiin oo mid dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labun baa udhaxaysa midna saddex baa udhaxaynaya hishaam iyo curwe iyo caaisha kalena haabit iyo anasunbaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isaga xamaad udhaxeeyeen أن النبiya slى الlaهu عalيه waslم mara bqowmi buu soo maray yulaqixuuna macnaa dhirtoodii timirta ahaa ubaxyadoodii kii labaa iyo kii dhadigaa isku tallaalayo isu geynaya faqaala wuxuu uhi low lam tafcaluu haddaydaan samayn waana danigaa hore waana arinkaa aan soo sheegnay kolley qurdubi baana hadalkaa aan hore lahaaba lahaaba oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayhi lam yakun miman caana ziraacaةa wala lfilaaxata walaa baashara shay-a min dalik macnaa rasuulka ilaahay ziraaca iyo dee beerqodid iyo dhulqodid iyo waxaasoo dhan ina dee marka hore ruux arkay mu ahayn dhirtan timirta iyo waxyaalahaas iyo habka lagu beero iyo habkeeda taasna maba aqoon rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkuna dee jaanib waxyi may ahayd e haddii mala ay iska daysaanne ilaah baa waxaan beeraya ilaah baa midhaha dhalinaye waxba ubaxa isu geygeysaan malaha waa dee wajada ama arrinka ubaxa isu geygeysaan meeshii waxba soo kordhinayo waa idin fiicnaa laydin midhuna waa idin bixilaayen qaala wuxuu yihi markaa dee waa saxaabiga xadiidka anasa mata fakharaja shiisan wuxuu soo baxay isagoo dee caami ah ama qariif waa timirta aan dee taya saa soo sare lahayne engegan oo kale oo tii kale say ahayd bon albusru radi aladi idaa yabisa saara xashafan waqiila arda lbusri ama tamru radi waa isla macnowne isagoo timirta aan fiicnayn ah aan taya fiicnayn ah teedaa liidataa ayay midhii noqdeen famara bihim faqaa uu soo marayo dee timirtoodana waa yaqaanay hore mali wuxuu yihi faqaala ma linaklikum timirtiina maxaa usugnaadee maanta midhaheedii aanay u fiicnayn qaala waxay dhahan qulta kada wa kada dee saa iyo saasaa tidhi anaguna waanu daynay tii baa dee tatan keentay qaala antum aclamu biamri dunyaakum waana umuurta maxdiga ah un baan leenahay ee umuurtii kale shareeco maaha wax alla wixii shareeco ku tacalluqsanaa xataa wixii dhaqaale iyo taasoo kale dee xalaal iyo xaraam bay leeyihin shareecadu dawaabid bay u dejisay waatan ribadii laynoo diiday wixii maysar ku sugnaa laynoo diiday wixii qarar ku sugnaa dulmi kuba sugnaa laynooba diiday ashyaada qaarkood waa kansidoodii ay xaaraam uba tahay maaha wax la odhanayo in shareecadu waa cibaada uune wixii kaloo dhan ma laha siyaasadii bay leedahay maamulkii bay leedahay qaanuunkii jinaayaad iyo wax kastay leedahay umuurihii dhaqaaliya dawaabideed bay leedahay laakiin waa umuuraha aan sheegnay imakaan dee macaashun ku tacalluqsan dee sidan imikaba badan sida wax loo soo saarayo sida wax loo beeranayo shareecadu saasun u beerto san ha u beeranaynamay odhan haddii duruq aynu laba nimaadno wixii ay inoogu badnaanayaan o inoogu fiicnaanayaan habkan wax ku waraabinaynay habkii kale wax ku samaynaynay habkan u tijaaraysananay kol haddaa waxaan ka tijaaraysanayna aanay shareecadu inoo diidin inaga ikhtiyaarkeena weeye fikirkeena iyo kolba dadaalkeena iyo ibtikaarkeena iyo kolba wixii cusbeen laba nimaadno taas weeye shareecadu xaggaasna umuurahaasi waa lilibaaxa asalku wixii gaara ee taas la khaas yeelay unbaa meeshii laga soo reebaya ee waa umuurahan imika aan hayno weeye xadiidkee maaha wax la odhanayo umuurtii adduunye o dhan sharec rasuulka ilaahay faru inoogama qaaday oo waa cibaado un diintiiyo wax kale mahase dee dadka qaarkood uma fasiran karaan xadiidku taas ba wey baabu fadli الnadr ilayhi slى الlahu عalيه waslm wtamanihi waa abwaabtii faraa badnayd ee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh fadaaishiisa iyo shamaaishiisa iyo nooguma tacalluqsanayd waxoogaaga ahayd waa intii ugu dambeysay ama baabkii ugu dambeeye weeye ambiyadii kalea in shaء allahu tacaala inoo raaci doonta haddii ala yidhaha casharkan iyo ka dambeeya malaaka kale saddexaadba de waa inta haddii ala yidhaha nadar eegidda rasuulka ilaahay la eegee la arko bal fadliga uu leeyahay baabkii iyo wa tamaniyihi tamaniga lagu tamaniyo bal ruuxu inuu arko jeclaysto ku tamaniyo inuu arko fadligii xadaثna mحamed بن rاafici qaala xadaثna cabdالرaزاq qaala akhbarana macmar can hamaam bni muنabihin qaala hada ma xadaثna abu hurayrata can rasuuli الlahi slى الlahu عalيh waslm fadakara axaadiiثa minhaa axaadiiث buu sheego waxaa kaba mid ahaa axaadiiثa waqaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayh waslm wladii nafsu mxamedi byadih layaأtiyana عlى axadikum ywm walaa yaraani uma laan yaraanii axabu ilayhi min ahlihi wa maalihi macahum rasuulka ilaahi baa wuxuu saxaabadiisiibuu laba hadlayaa waktigaas waa ag joogay markay doonaan bay la kulmayeen waa kuwan majliskiisii fadhiisanayey wax weydiinayey arkayey la safrayey ee la nagaay oo kalo dee taasay haysteen laakiin dee arrintu taas ma kuma sii soconayso ma sii daa'imayso oo markaa wuxuu yihi de waana geestuu imaam nawowi xadiidka kuba sharxayo ujeeddadu waxa weeyaan xadiidka waa boorin uu ku boorinayo inay intaa uu joogo ay fursada ka faa'iideystaan ay haystaan waqti bay haystaan fursa ay rasuulka ilaahay waa kuwa la kulmaya markay doonaanba inay dee laazimaan majliskiisaasoo aragtidiisaas iyo la joogiisaasoo ay adabtiisii iyo akhlaaqdiisii ka qaataan sharaa'icdii ay ka bartaan ka xafidaan siay dadkii usii gaadhsiiyaan inta aanay waqti dee intay fursadaasi dhaafto ay ku tamaniyayaan rasuulka ilaahay bal inay maalinun arkaan iyo laxdo intaanay waktigaas iman oo wuxuu yihi waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu muxamedin muxamed naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahaye layaأtiyanna waxa iman doona soo mari doona weeye calaa axadikum axadkiin oo ciddii kaba dambaysa o dhanba yowman maalin walaa yaraanii uma laan yaraanii axabu ilayhi min ahlihi wamaalihi macan bal se culimadu leeyihimaan kaba laqbaysanaa hadal baa inoo soo socda abu isxaaq leeyahay oo waxbaa yar kala horeeyay imika halkan leeyihiin bal haddaan tiisi aanan wada dhamayna laakiin qeybtiisa kamidaan su laqbada ku soo qaadanayaa layaأtiyanna waxa iman doona calىa axadikum axadkiin yowm maalin laan yaraanii inuu arko macnaa laxda iyo wakti koobanba inuu arko uma laa yaraani dadeedna aag intuu marun i arkaanu dib ii arag axabu ilayhi isaga xaggiisa looga jacayl badayuu kaba jecel yahay min ahlihi ehelkiisa iyo wa maalihi maalkiisa oo macahum dee macooda oo waa jamiican ehelkiisa iyo maalkiisa oo dhanba uu kaba jecel yahay bal markaa hadalka abu isxaaq baan gaadhaya qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yihi abu isxaaq waa ninkii dee ibraahim ibnu sufyaan muslim tilmiidkiisa ahaa raawigii kitaabkan inoo soo wariyeyba ahaa meelo kala duwana kolkol tacliiq yaruu leeyahay ama sanad kaluu leeyahay meelo waxooga ayaan aragnay tacliiqyo kaloo dhowrina way jiraanoo sa halkana dee asaaniidna waa waxoogaa mala tobaneeye ama gaadhsiisanba haddaana ka yaroonayn tacliiqyada kaluu leeyahayna waa dhowr meelood oo halkani ay kaba mid tahay kitaabka uu ku leeyahy waana raawigiisii waana juluudi dee sheekhiisiiba weeye waxa weye marka muxuu yidhi abu isxaaqaasi almacna fiihi cindi xadiidkan macnuhu waxa weeye aniga agtayda laan yaraanii macahum axabu ilayhi min ahlihi wa maalih wa huwa cindii xadiidka agtayda khaasatan waa labada yaraanidan kuba sugan muqadamu waa muakharu kula horeysiye kula dambaysiya waa taqdiim iyo taakhiir baa kuba sugan taasba weeye oo dee maala taqdiimka iyo taakhiirkana wax macnihiisi inoo cadaynaya dee waabata xataa qolooyinkan culamu qur'aan dhigtaa ay mabxauba dhigtaan qur'aanka oo kale xataa ay dhahaan umuuradee meelo taqdiim iyo taakhiir ay kuba sugan yihin iyaguba dhigtaan waa dee bal imika taan buu uga jeedaa waxyaale ay meel ay ahayd inay horeyso dambaysaana way jirtaa meel dee dambaysay oo halkeedii kasoo horeysay way jirtaa markaa isagu su usoo dhigtay waa la-an yaraanii macahum axabu ilayhi min ahlihi wa maalihi waxa weeye wala uma laa yaraani oo walaa yaraanida dambe ay dambayso lakiin wax dee malaasu imaam nawowi leeya raximah اllahu tacaala halkan macahum waxaan ku dayneynaa daahirkeedii iyo meesheedii baan kuba dayneynaa labada meelood ee kalean ka dhigaynaa taqdiim iyo taakhiir laqbadiina markaas dee waana soo laqbeeye haddaan mar laba ku yar laabmo waladii nafsu muxamedin biyadih layaأtiyanna waxaa mari doona iman doona calىa axadikum axadkiin waxaa ku iman doona waa cid alla ciddii rasuulka ilaahay dee kaba dambaysay yowmun maalin baa ku iman doonta waa yowm maalin baa soo mari doona laan yaraanii fiihi laxdata macnaa inuu arko waa ku tamaniyaya waa tamanigii markaa ma hayo rasuulka ilaahay ma joogo waa wafaadayba isagii uma suurto gelaysa inuu arkee laakiin muxuu ama markay dee dhibaatooyin dhaceen korub iyo fitan iyo waxyaala dhaceen waktigii rasuulka ilaahay xaaladiisiiba uu ogaa ama wixii badnaayee rasuulka ilaahay kaba faa'iideysanayeen ee majliskiisa ugu sugnaa uu waayey ayaa ruuxa arrinkani kuba imanayaayo inuu arko ballaxdo uu arko uma laa yaraaniyo sumadii markaa laa yaraanida damaan gelinaya dabadeedna agintu mar i arko aanu taa dabadeed arag ayaa axabu ilayhi xaggiisa looga jacayl badnaan markaa oo uu ka jeclaanayaaba minma ahli ehelkiisan oo haddii ehelkiisa oo dhan ba wuxuu dhaafsan lahaaba arrinkaas laxdo inuu arkuu dhaafsan lahaa oo ama taasu kuba tamanaya axabu ilayhi min ahlihi wamaali macahumna iyada imaamna wuxuu leeyay halkeedaan kuba daynaayo macahumna waa dee maalkiisii oo macahum maca ahlihi oo waa jamiican ujeedadu ehelkiisi iyo maalkiisa oo wada jiroonay waxba u wada hadhin ayuu kaba wuxuu ka jeclaan lahaa ma ehelkiisa iyo maalkiisa oo wada socda wuxuu kaba jeclaan lahaa isagoo aniga in yaroo kooban bay arkaa ma i arka un taasuu kaba jeclaan lahaa marka wuxuu kolley bal taas weeye laqbadi ujeeddadu waxa weeyaan horta imaam nawowi suu halkan leeyahay waa iyagu rasuulka ilaahay ku dhiiri boorinayaa inay majliskiisan iminkaay furso haystaan oo imakansanayaana ay laasimaan rasuulka ilaahay dee xadari si ay safarba si ay oonay iska dayicin waktigan imika ay haystaan waataynu cumar ku soo maray arrinkii abu muusa alashcari markii uu yimi uu istilaanka dalbay ee markuu saddex goor ku celiyey cidila hadli weynuu iskaba noqday ee uu isagu dee arrinkaas muu hayne bal yidhiba ii keen cid kuu markhaati furta markii loo markhaati fure abu saciid iyo dee ciddii kale ubayiyo ay u markhaati fureen waa ku yidhi alhaani safaq macnaa waxaa waktigaa ay dhaafiyeen rasuulka ilaahay fadhigiisii dee majlisyadaa uu xadiidkan ku sheegay arrinka idhaafiye suuqaan joogay buu leeya suuqii iyo tijaaradii ayaa waxaan idhaafisay cilmigaas oo kale haddaba markaa macnuhu waxa weeyaan waktiga caynkan ay imika haystaan inay ka faa'iidaystaan ee makansanayaan rasuulka ilaahay la kulankiisi iyo waxbarashadiisiiyo inay wax ka bartaan iyo adabtiisii iyo dhaqankiisi iyo suluugiisii ay qaataan oo ay xafidaan waana ogeysiin rasuulka ilaahay ogeysiinayo wixii iyaga tafriid ee kaba dhacay ee ahaa jaanibkaas ah inay hadhow kaba murugoon doonaan bal taas baa imaam nawowi aata sharaxay nooguba sugan macnana waxa weeye isaga qordoba yidhaahaa kolley ma kala dheere rasuulka ilaahay wuxuu kuba warramayaa haddii la waayo waa arrin kale oo ka yar duwan oo isaga waktigiisa waa kane laakiin haddii la waayo ama uu wafaado in xaalkoodu uu isbedelayo uu doorsoomayo oo ah inaanay rasuulka ilaahay markaa arkahayn fawaaidii badnayd ee mujaalasadiisa ugu sugnayd inay waayaan dee waa khilaafka iyo mixanta iyo waxyaalaha imanaysa waa kii axad asaxaaba lahaa rasuulka ilaahay aaskiisii kamanaan kamanaan soo dareerin xataa ankarnaa quluubanaa wey ilaan qalbigaygiiba waa isbedelay xaaladu tiimay ahayn dee markii dambena fitan iyo dhib oo dee markay waxyaalihii dambe yimaadeen baa ruuxii taas ayaa waxay ku xambaaraysayba inuu waktiga hore intuu milicsado ku tamaniya bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu un arko oo xataa hadday taasi keenayso maalkiisan iyo waxaanuu waayo aragtidiisa uu helo uu kuma tamanaysa dee iyagoo un maahay laakiin dadkii muxibiinta ahaayee rasuulka ilaahay kaba dambeeyeyba in badan baa dee taas shawqii iyo jacaylkii iyo hilowgii ay rasuulka ilaahay u hiloobayeen ayay dee taa kuba tamaniyeen inay rasuulka ilaahay bal maruun arkaan bal oo ay kaba jeclaayeen marka wax alla waxay hayaan dee adduunye waxyaalahaas oo kale iyaga un maha saxaabadii taas waa dabadoodbana waa xaalo kolley dhacday oo tilmaamaysa u rasuulka ilaahay bal dee nadarkiisa iyo mushaahadadiisa fadliga ay leedahay iyo mablaqa dee xubbigaasa iyo ashawqu ilayhi isaguna wuxuu halku gaadhsiisan yahay de waana wax in badan barkaa socdo saxaabadiin kuba koobnayn siay aimada inooguba fasireen qalab isxaaq baab fadail ciisa bal kolley baabku inoo dhamaada waan sii wadi doonaa in sha allahu tacala kitaab alfadaailna waaba dee qeybtii hore ambiyada waaba inoo dhow dhow yihiin waxa laakiin casharkuna maaha intan kuba daynaya waa sii yar wadi doonaaye lakiin xalata kelima yarshaararta dee bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayhi xadiidkana hainooguma dambeeyey jaanibkaas ee maxabadiisa iyo tawqiirkiisa iyo itibaaciisoo dee waxa ugu weynee maxabadiisoo ay ku muuqanaysaba waa raacidiisii iyo takhaluqii akhlaaqdiisii iyo ta'adubkii adaabtiisa iyo cilmi iyo shareecadiisa ee faafinteedii iyo fulinteedii iyo ku dhaqankeedii taas dee waa shay laazim ah oo waxa weeye taasa dee waana tan aan aragno rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waktiyadan waxyaalahan dee anba kuma suga lakin de waxaan leyna untani horta shay cusub maaha rasuulka ilaahay isagoo jooga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaa waxan iyo wax ka badanba ay kuwii kufaarta ay lahaayeen arrinkuna waa xasad iyo cadaawo oo bal quraysh haddaan eegno markii ay u dee xujo u waayeen ee haddii dee ay islahaan rasuulka ilaahay la doodo waxaan iyagu haysteenba kula dooda ama saxaabadiisii waxoodii budlaankoodii iyo baadilnimadoodiibaa muuqanayay oo daahirayay taasbaa caddaanaysay markay wax kala waayeen arrinkiina arkaan dee diinto inuu isagii wax kastaba kaga qaalib noqday oo xujo u diintiisa ay tahay taa daahirkaa dee soconaysa had iyo goor la islaamayo ayaa waxay miciin bideen ba dee rasuulka ilahi inay wax ka sheegaan oo kale waa kadaab idhahaan oo kale waa shaaci dhahaan ilaa ugu dambeyn waktiyadii mawsimyadoo kale kol intay kulmeen ay shir qabsadeen sida kutubu siira inooguma sugan ay yidhaaheen warba hadalkeedna aan midayno manaa way arkaan wax kale ay ku horjoogsanayeen bal waxay isleeyihin untan bay isleeyihin diintiisan muuqashadan ay muuqato bal ma iyo isaga dadkan raaciya bal waa imintaas ay xadayso un kolley tanna waa taasoo kale un an ugu dambeynna hadalkoodii waxay isu gaadhsiiyeen markii uu dee welid ibnu muqirino shirkoodaa u guddoominayay inay idhaahno waa saaxir isagoo yidhaahda waxaan oo dhan aan sheegayna wada been un waxna kuma sifoobin waayo inu been wegar waxaa dhacday inay duruqda ma ka fadhiistaan ay hadalladan yidhaahaan oo xataa barhkood ay dhacday seedimaam kaba dhacdoo kale inuu dhegihiisii soo fureeyo oo yidhaaho dee waxay leeyihiin hadalkiisa haddaad maqasho baad raacaysa oo ku sixraya iska jir mar dhegihiisiibu wax soo gashaday qudn iyo cutub iyo soo gashaday si aan uga maqlinba haddaba markii dambe u yidhi war maad dhegaysatid ninkaa caaqilkaata dee ninkii saas ahaa waa islaamay markuu rasuulka ilaahay hadalkiisii un maqlay dee intii ka dambeysayna hadday tahay kufaartii hadday tahay hadday yahuud iyo nasaaro hadday tahay bal kuwii munaafiqiinta iyaguna gaalun bay ahaayeen ay tahay arrinkaasi iyadu waa socdeen laakiin mid baa jirto ilaahay subxaanaه watacaala dee wuxuu yihi ba inaa kafaynaaka almustahzi'iin waxaanu yihi ina shaani'aka huwa alabtar fasayakfiikahum ullahu wahuwa samiicu caliim isagaa yihi oo kuwii iyagu kugu dheeldheelayay ee adiga taas waanu kaaga filaanay waanu kaa kaafinay baa ilahay yihi subxaanaه watacaala kole aayaddaasna culimadu tafsiirkeeda waxay soo qaadaan walow dee gaalo oo dhami ay cadaawadaa u wada haysay nimankii madaxdooda ahaayee dhibkooda iyo istisahoodu badnaa ilaahayna subxaanaه watacaala wixii aan dee seeftii muslimiinta kuba dhiman kuwaas mid mid buu waxyaalo ugu saliday uu uba halaagay hadduu welid ibnu muqir iyo caas ibnu waail iyo labadii aswad iyo bal raggii dee culimmadu ay noo tirinayaan xaaris iyo waa ka kuwii iyagu bal taa hore aan halaagani kuba dhicina muslimiinta gacmahoodii ayay kuba baxeen oo si dee labadii nina ugaba daraa nadar ibnu xaaris iyo cuqbata ibnu abi mucayd iyagoo la qabtay baa markaa la dilay waayo dhibkood iyagoo dadkii kale la badbaadinayo bal umuurahan ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi kaa adiga ku nacayo nebi moxamed isagaa ka dabada go-ana ka aan khayrka lahayna ka baaba-aya ka arrintiisu ay tirtirmayso haddaba diintii caydaas iyo waxa iyo wixii loo geystay cidna diintii may joojin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagii baa noqday ka dee waxa weeyaan ka wada qaalib noqday diintiisu waxay noqotay taa diimihii oo dhan kaba sarreysa iminka xataa hadday dadku mustadcafin yihiinna waa diinta ugu badan in la islaamo lasoo golo ay faafto waana waxaanay waxba kaba qaban karahayn ee dee bal markaa laakiin dheeldheel iyo kolba tuham kale iyo waxyaale ay sheegaan un ay doonayaan bal inay ku xadeeyaan laakiin taasi ay arkaan xujo ahaan kuma xadeyn karaan kooda musifiintina kole waa siay og yihiinba waa hadalla un bal markaa haddaan waqtigii rasuulka ilaahay egno salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley ciddii iyagu istihsaha laba timi haddaanay dee xaddii sharciga ahayd laguma ogin ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa waa u argudayey waana baabiinayo waa halaagaya waxaa dhacay xadiidku waa inoo dambeeya bukhaarina meel ka horeyso calaamaatu nubuw kuba soo saara nin kolley lafdiga bukhaari nasraani buu ahabaa kuba sugan lafdiga muslim waa nin reer bani najare laakiin dee nasraani buu noqday markaa hore waa nin reer madiine ahaa nasraani buu noqdo wuu soo islaamay marka hore nasraani ahaa waa soo islaamay markuu soo islaamay buu qur-aankiina aqriyay oo baqare iyo alu cimraan iyo rasuulka ilaahay uu dee kitaabu yaqaano wuxuu qori jiray dib buu u gaaloobay markaasuu odhan jiray moxamed maba garanayo waxaan anigu qorin mooye wax kaloo garanayaa ma jirto taasoo hadalladaas oo kale ayuu odhan jiray markaasa waxaa dhacday ninkii uu dhintay se xadiidkaa dee saxiixa inooguma sugan markuu dhintay ee qoomkiisa ay aaseen ayuunbaa lagu arkay isagoo qabrigii dul yaalla waxay iyagu is yidhaaheen malaa dee waa kaa iyaga ka yimi oo kana soo dee ka soo noqdaye iyagaa waxaan soo saaray waa ficil asxaabi maxamed oo haddana xabaal kale u qodeeno ay dheereeyeeno waaba kaa waa dul yaalla mid kale haddana yidhaaheen u dheereeyeenoo markaasaa dul yaalla markaasay arkeen aanay dee arrintooda ahayd arrin ilaahay ay taho bal maalan taas oo kale dabadii kuba daayo ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhaahaa bal ninkan oo kale dee riddo iyo riddo weeye laakiin ficilkan kale uu laba yime rasuulkii ilaahay waxyaalaha uu beenta kaba sheegayay iyo waxa uu lahaayoo kale ayay ahayd waxa uu tan kuba mutay iyadoo dee murtid kasta iyo mid kastoo gaal oo dhintay taa anuu mudane laakiin arrinkani wuxuu ahaa waxan uu laba yimi ee uu isagu sameeyey oo kaba sii weyn ridanimadii dee wax kasii dembi weynba ah arrinkuna uu yahay beentii uu sheegayo la muujinayo rasuulka ilaahay sidqigiisiyo taasiyo bal calaamo taasiyo intiqaam ilaahay subxaana wa tacaala ay tahay ayaabuu matalan taasi ahaaba oo bal markaa waxaa jirtayna kolley ay de haddaan taariikhdii islaamka ee dheerayd eegno qolooyinkii bal waxyaala kaba sheegoo kale de kol kol islaamka xoog lahaayo xukumkii islaamka laguma qaadayo kale kol kolna tan baa kuga imanaysa laakiin umuuraha aimadu inoo soo naqliyaan ibnu taymiya wuxuu soo naqliyaa dadkii muslimiinta ahaa ee dee siqaada ahaa ee dagaaladana kuba jiray markii bilaadii nimankii dee saliibiyiinta waa xuruubtooda qeybtii dambe inta badan waa laga saaray sawaaxisha kuba harsanaayeen ee muslimiintu markaa dee iyaga laga nadiifinaya dhulkaasay xisaarinayeen ayaa waxay dhahaan wuxuu waa siduu isagu soo naqliyo kitaabkiisan asarim almasruul uu kuba soo naqliyo waxay yidhahaan waanu xisaarinaynay kol kol buu nagu adkaanayay xisnigu annagoo bil iyo laba bilood oo kolkol kaba quusanay inaanu gaadhno ayuunbaaba waxay bilaabayeen waa kuwii ay xisaarinayeen ee nimankaa nasaare ama banil asfar oo kale inay rasuulka ilaahay wax ka sheegaan ay dacnayaan oo taas oo kalea markaasa waxay dhaheen iyadoo qulubta iyadoo ay taa aada iyo aada uga gubanayso ayaan haddana arrinkani geesh kale waan kuba bishaaraysan oo markay taa gaadhaan nasrigu maalin iyo laba kama dambaynaynba ilaah baa subxaana watacaala soo dedejinayey fadxigii baa dhacayay oo bal markaa waxyaalaha caynkani dee waaba wax diinfaafin iyo duhuurkeedii tilmaamaysa waxaana waxba kama qabanayaan rusuubtana laa rasman walaa dalaalatan rasuulka ilahay midna ma matelayso de waa waxyaalaha kuwa horeba ay saaxir iyo kadaab lahaynay irhaab yidhaahaan waxaan idhahaan waxaan idhahaan ti bay lamata bal wuxuu dhaha markaas isagoo maqaaribadiina kaba soo naqliyo nimankaa nasaare ay hayeen ayaa wuxuu lahaa arrinkaasa wuxuu keenayey ilaahay oo nasrigiisii soo dedejiyo mabay sii dibdhac ahayn arrinku muu sii raagahayne bal waxa weeye bal matalan taas oo kaleo markiiba arrinkuu isbedelaya kollay qisasta culimadu soo naqlayaan iyo dee taas qadciyaad baa shifiisa wuxuu raximah llahu tacaala kuba soo naqliyaa nin uu ku magacaabay ibraahim alfazari oo shaacirna ahaa mala culum kala duwanna lahaa haddana arrintiisu ay ahayd dee kaa makhduulka hor ambiyadii iyo rasuulkii ilaahay gaar ahaan iyo sisaan buu laba imanayay nin qaadiha qowdaadii muslimiinta kala mid ahay waqtiyaha maqaaribadii waa khayrawaan ayaa xukumay oo markii dee dil laguba xukumay taas oo kale dee arrinkii waa riddo dee fal ayaa wuxuu sheegaya khashabadii laguba xidhay markii la xidhay malaa waana la salbinayay kolleyna isagoo munakasa ayaa markii gacmaa un lagaba qaaday malaa xagga jihada qibladaanu u jeedayo ayay wareegtay xag kale ujeedsatay iyadoo dadkiina ay u wada joogaan ay wada arkayaanoo dee taasna cibro iyo calaamo ahaydba waa waxyaalihiu laba imanayo khashabadii un baaba dhinac kale isu rogtay ujeedsatay kolleyna waana khayrawaan de waana qade waaqaca ay masalan kolley dadkii u joogay intii kuba dhaweynaya ay sooba naqliyen markii dambena ayabaa yimi dhiiggiisii raqay ama leefleefayba bal kolley waqaacdu way badnaayeen waktiyadeedan mucaasirkana xawaadiis ay dee culimadu ay soo naqliyeen taas oo kaliya way jireen bal matalan waxaa jirta oon leeyahay un horta qisastan laynoo soo naqliyo ama intiqaamka ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisii dee uu nusreynaye uu isagii uhiirinaye ciddii ku tacdide uu ka argudanaya haddii aan ficil bashar iman dee tii kale iyo ciqaabtii aakhiro waatan waciidka badani kuba yimi kuwa ilaah iyo rasuulkiisa dhibaya in ilaahay lacnaday cadaab daranna ay leeyihinoo wuxuu soo dedejiyey iyo wax dee aakhiro kuba suga taasiyada mid dee ay ka fakanayaan asal ahaan maha taasoo kale qaacida kala duwanna waabay jirtaa arrin kalena way jiraan ay culimmadu soo naqliyaan oo bal haddii tani ay isaga t rasuulka ilaahay wax ka sheegiisa iyo dacnigaasi nasrigaba soo dedejinayo muslimiintii uba soo dedejinayey ciddii rasuulka ilaahay unun xataa iyagoo rumayseen tawqiir iyo bal xurmayn ulaba timina ilaalin kaloo rabbi dhowray way soo naqliyaan oo dee iyada waxaa inooguba sugan saxiixa inooguba sugan rasuulka ilaahay sanadii toddobaad markuu diray rusushii iyo dadkii uu kala diray jihaadka kisre iyo kaysar labadaba laba waraaqood buu u kala diru islaamnimo ugu yeedhayo ninkii kaysar ahaa muu islaamin waanu doonay laakiin kitaabkii rasuulka ilaahay waa qaaday rasuulkiisii waa xurmeeyey waa hayey waxaana la yidhahaa kitaabkaa rasuulka ilaahay waraaqdii u qoray bay kala dhexlayeenoo intay adkeeyeen oy meel de wax adag kuba laabeen oy weliba maalan dee aada u quruxsan bay hayn jireenoo boqolaal sandood dabadood ayaaba la arkay oy kaba dambayseen bal waxa weeyaan ninkii markuu taa yeelay walow dee manaadiqdii sham iyo masar iyo lagaba qaaday haddana waxay idhaahaan isaga qoyskiisa iyo taas boqortooyadii kama isuulina waa jaanib waxaan usoo naqliyaa suhayli kolley nin quwaadii muslimiinta kaba mid ahayd ay laba kulmay markaas khaasatan qeybtii andalus oo kale iyo ama jaanibkaas oo kale inuu dee arkay axad kuwa kufaartii iyo madaxdoodii kaba mida oo tusay rasuulka ilaahay kitaabkiisii oo yihi waanana lagula dardaarmay tan inan hayno dee isagii waa u diidayba inuu gacanta ku dhigo ama uu dhunkade laakiin waa taas bayn xaafid bn xajar isaguna axad quwaadii muslimiinta ka mid ahayd oo saas oo kalea iyaga agtoodii waa ama uu magacaabo uu soo naqliya oo uu yidhaaho bal maalan isaguna kitaabkaa naftiisao dee boqolaal sannadood dabadood la hayay nimankii ay hayeen taasna kolley dee waaba taasi waa nooc in tawqiir waa weyneyn kitaab yaana islaamin be laakiin dee iyagii waxay noqotay milkigoodii inuu baaqi noqdo ama ninkii kale kisra oo kale rasuulka ilaahay ninkii uu soo diray markuu gaadhay ninkii waa la dilay horta isagiina kitaabkiina uu googooyey rasuulka ilahayna wuxu uhi mazaqa allahu mulkahu de isaga iyadoo waqtigu sii dheerayn baaba inankiisii dilay markii dambena mulkigoodii khilaafadii cusmaanba ma soo dhaafin waa baaba-ay oo kaa rasuulka ilaahayna yidhi waa kan markii kii tacadigaa la yimi kan oo kalena bal qisastaasna kolley ibnu taymiya iyo suhayli saaxiba rawd alunuf iyo xafid ibnu xajariyana way sooba naqliyaan jaanibkaasoo tawqiirkaas oo kale iyo bal iyo waxaan dee farqiga udhexeeya labada kii bal kitaabkii rasuulka ihaanaysay ama tan oo kale iyo kii bal dhowray xafiday isagii mulki jacayl iyo anuuba islaamin be dee labadoodii xaalasihay kalaba yimaad ahaayeenba oo kale kolley qisooyinka iyo jaanibkaas kuma dheeraanaya bal waxaan leenahay umurahani horta rasuulka ilahi ma matelayaan laa rasma walaa dalaala gees kale laakiin haddana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciddii wax ka sheegaysay dee ruuxii dee muslimkaa ee khayre lahaa cadhada laga cadhoodayo in la naco oo kale iyo taas oo kalena waa dee shay kolley madluuban sharca bay noqonaysaa lakiin waxaad moodaa waqtigan iyo waqtigii hore ee arrintani ay soo baxeen inay kala duwanto waqtigaas islaamka ama dowladahan horta islaamka dee xaaladoodu ta way ka budneed ixtijaajku waa badnaa safiiraha ayaa laga soo qaatay oo kale khaasatan dowladda denmarag oo kale muqaadaca loogu yeedhaya jirto wixii muntajaadkooda la yidhaha la qaadaca maanta intiiba mama jirto bal waa iska dhowraya maad moodaayo de ama kuwii markii hore muqaadacada iyo waxaa kuba kacayay iyagaaba bilaadoodi naftoodi ee muslimiinta ahaa diin ahaanba laga yaabaa ama dadkii tadayun ahaan iyo dagaalba ugu socdaaba kuwii dhexdoodii iyagii naftoodii janibkaasna maanta de kelimaad baaba maqlayaa mama jirtood moodo uun dee waxyaalihii lama doonayo ahaa dee ama duquudii la saarayo haddaa dee waxaa wax ka sheegtaan idinkaaba irhaabiyinahay kama baqanayaan ama ay ixtijaaj muujisaan lakiin dadka labada waqti isku mid maa marka hore saxbu sufaraa waa jireen bal iska daa wixii dee dadka kaba dhacayo dadku kolkol bay dee tacadi in wax la dhagxaan la tuuray iyo bacasaata lagu tacadiyey waxyaalahaasoo kale o dhan sharcigu ma sugahayn be laakiin arrimihii ayd muqaadaco iyo saxbu sufara iyo ixtijaaja oo kale oo maanta iyada tiimo muuqato waxaad moodaa de waa arrin kolley dacfi haddana soo biiray oo kale ayay taasi moodaa oo bal taasi way jirtaa laakiin bal waxaan leenahay arrinta weyne dee nusra iyo taas noqonaysa waa rasuulka ilaahay waxa uu diinta uu laba yimi qabsashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo raacideeda dee inagoo siibo dheeraan oo rusuubta iyo waxtaa odhan suqyadeedna haddaan eegno ilaah baa lagu caayaayo nebigii baa lagu caayaa diin baa lagu caayaya taas oo kale oo dee bal kaba xun suwartaas iyo waxyaalaha kaba xun waxaa laga yaabaana dee taasi shay iskaba caadiya noqoto oo kale oo dee iyadoo inagaba dhexdeennii ay tan tahay waxaan filayaa ixtijaaj iyo qaylo uun inaanay wax tirahayn horta ta u horeysa iyadoo bal laysasaxo oo rasuulka ilaahay jacaylkiisii iyo raacidiisii iyo ku dhaqan shareecadiisi iyo adabtiisoo la qaato bal dadka xataa cadalka muslimiinta ah ee lagu dhex faafiyo bal taas jaanibkaa la xooga la saaro ayaa bal marka muuqata inay dee tawqiirkaiyo noqo noqonayso oo iyadoo halkan ay umuurahaasi dhacayaan bal laga yaaba mid diintii caaya ama ilaah caaya haddana idhaaho waxbaa ma mudaharaadayaayo rasuulki ilaahay baa wax laga sheegata isagii baa ilaah caaya isagii baa diin caaya maxay dee taasi tahay waa taasi waa umuuro kolley waa waxyaalaha tanaaqudaadko qaybdan waxaan leeyahay anigu umuurahan waxa keeniya waa tanaaqudaadka inaga ah xaggeena dee laga fogaaday taas oo kale bal imika ay noqotay in dee inaad moodo uun iraan baa lagu odhan magaco islaamba loogaba dheeraanayo tanaaqudaadka jaanibkaasa kolley waxyaalahanan bal keenaye kalawahintan silaa kelimadan silaa ad yar tidhaahid un casharkana inoo si yar socon intan ka gaari karo baabu fadaaili ciisa calayhi الsalaam waa nebi ciise fadaaishiisii baabkiisii weeye xadaثna xarmalة بn yaحya koley xaggii dee taariikhdii malaa si ay rasuulka ilahi usoo kala dhawaayeen bay ahayd mala jaanibkaasna xataa aada moodo ha de waayo imika ciise haddana jaanibkaasna uma tartiibsane lakiin ambiyo kala duwan ayaa dikrigood inoo iman doona nebi ciise ugu soo horeeyo nebi ciise fadaaishiisi buu baabkeedi yahay xadaثnii xarmalة بn yaحya qaal akhbarana بn wahbi qaal akhbaranii yunus can ibni shihaabi ana abaa slmة بn cabdالرaحmaan akhbarahu ana abaa hurayraةa qaala samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquul ana aniga awla naasi dadka ka ugu dhow ah ugu xaqmudsan ama ugu dhow bibni maryama ina maryama alambiyaau ambiyadu awlaadu callaatin waa dangalooyin ama dumar sadee daraa-ir caruurtood oo kale wey waa tashbiihe xadiidka qaybihiisa dambe inooguba iman walaysa beyni aniga dhexdayda ma ahaanin iyo wa beynahu isaga dhexdiisa nebiyun aniya isagana nebi noo dhexeeyaa ma jirto oo dee anaga zamanka rasuulka ilaah iyo zamankiisi waa kuwa aada buu isugu dhowaa nebi udhexeeyaa ma jirto marka aniga ugu ama ugu gaar ama ugu axaqsan weeye ugu dhow un nebi ciise marka la eego in markaas dadkaba ana awla naasi bibni maryama lafdiga callaadna xadiidka kollay duruqdiisa markan yar gaadhno ama labada dariiqee dambe oo wax ziyaadi ay nooguba sugan yihiin baan de kollay lafdiga yar eegi doonaan وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaal xadaثna abu daud cmar bn sacdi can sufyaana can abi zinaadi can alacraji can abi salamata can abi hurayrata qaala anahu qaal oo maanta abuzinaad can ilacraj can abi salama can abi hurayrata waxaa aada u badnaa acraj can abizinaad can ilacraj can abi hurayrata oo dee waxaabu kaba mid aha min asax ilasaanid ama asaanida abu hurayre kuwa ugu heer sareeya ayaabu ahaa isagu ee maanta acraj iyo abu hurayre abu salama ku dhex jira oo dee waa siduu kagaba wariyey xadiidkii waa sida ii taalla anige qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam ana wla nnaasi bciisa halkii bibni maryama bedelkeeda alambiyaau ambiyadu abnaau callaatin waa daraa-ir iyo dangalooyin caruurtoodoo kale weeye xagga lafdi baa inoo dambeeyo kaloo sii bayaan markaa iwdaax siyaadii ay kuba sugantahay waa riwaayada dambe walaysa beynii wa beyna ciisa nebiyun aniyo ciisena nebi noo dhexeeyaa ma jiro وxadثna محamed بن rاafici qaal xadثna cabdالرaزاq qaal xadثna mcmr عan hmaam bni mنbهi qaala hada ma xadaثna abu هurayraةa عan rasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم fadakra أxaadiiثa minha وqaala rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم wuxuu yihi ana أwlى الnaasi bciisa bni maryama fi اlأulى واlآakhira waa adduunyada iyo aakhiraba aniga dad dee ka ugu axaqsana ama ugu dhowba ah nebi ciise qaalu waxay dhahn wakayfa yaa rasuul اllahi say tahay arrinka aada sheegaysa iyo xaqnimadaasi qaala wuxu uhi alambiyaau ambiyadu ikhwatun walaalo weeye macnaha way ka dhigan yihiin walaalo min callaatin waa dumar kala duwane ay dhaleen wa ummahaatuhum shataa oo macnaa hooyooyinkood ay yihiin kuwo kala tagsan iyagu se walaalo xaggii aabba ka walaalaa marka haddaba ambiyada wa diinuhum waaxidun diintoodu mid keliya weeyo falaysa baynanaa shay-un nebiyun baan ujeedaa wax nebi oo aniyo nebi ciise u dhaxeeyaa maba jirto bal xadiidka horta waa inoo dhammaadee awlaad alcallaat callaat waa jamcu callatin waana adara weeye waa haweeneydan dee haweeney kaloo lala qaba ay jirto taas baa callo lagu magacaabaa bal ishtiqaaqoodu wuxuu doona haba noqdo barhkood ay leeyihiin markaa laftigii calal ahaa durduur oo kale ee ruuxu markii hore hay tan labaad waa sii durduur oo kale taas iyo markaa calal bacda nahar taa haba yidhaahdeen laakiin calladu taa weeye alwaadu callaatna waxa weeyaan waa walaalaha xagga abba ka walaalaa hooyooyinkooda ay kala duwan yihin bay awlaadu callaat yidhaahaan carabida haddii bal masalan ay labada dhinacba walaalo ka yihiin waa kuwa shaqada awlaadu acyaan bay yidhahaan ama awlaadu acyaan waana kan sharaxa way idinkuma sugan tahay mid buu sheeku kaba tegay oo aanu soo dhigan oo ah haddii bal masalan ay meeshii waxay jirta hooyo keliya wada dhashay laakiin aabbayaal kala duwan bay leeyihin kuwa awlaadu akhyaaf bay yidhahaan awlaadu akhyaaf awlaadu acyaanna waa kuwan aabbiyi hooyaba awlaadu callaatna waa kuwa dee hooyo keliya ay wada dhashay me walaalo aabba ku ah laakiin hooyooyinkooda ay kala duwan yihiin arrinkuna waa tashbiihoo anaa ambiyadu taasay kaba dhigan yihiinoo bal masalan waaba kan rasuulka ilaahay yidhi wa diinuhum waaxidun diinta ambiyadu mid keliya weeye oo say meelku mid ku yihiin waa wixii diinta usuusheeda lagu tiriyo bal towxiidkii ilaahay iyo dee bal iimaankiiyo umuuraha usuusha diyaanada daacadan xataa kayfiyaadkeedu ha kala dunaadee dee ilaahay subxaana wa tacaala la adeecayo itibaacdan ay raacayaan shariico ilaahay soo dejiyey dee jaanibkaas xaqan ay u qumayaan waxay ku mid yihiin waa dee way iskaga mid weeye oo ilaahay muxuu yihi sharaca lakum min addiini ma wasaa bihi nuuxan iyo dee intii kaba dambeysay oo waxa ilaahay idiin jideeyey xagga diinta idinka jideeyey wuxuu u faray amray nebi nuux iyo dee nebi ibraahim iyo muuse iyo ciise iyo taasba qolooyinkaa u amray marka waa marka la eego asla shariica waa xaggii iimaankii iyo towxiidkii iyo diyaanaadka wixii asalka u ahaa iyo daacadan ilaahay la adeecaya iyo alqiyaam bilxaq iyaga taas waa ku mid oo waa iskaga mid laakiin markay noqoto furuucda shareecada looma jeedo waayo way kala duwan yihin oo shareecada wax ku banaan baan tan kale ku banaanayn iyadoo kalba maslaxadii dadka ilaahay baa dee og zaman kasta iyo waqti kasta iyo makaan kasta wixii maslaxa ay uguma sugnayd jaanibkaa ay tabac u tahay oo jaanibkaa way ku kala duwan yihin oo ilaahay baa yihi likullin jacalnaa minkum shircata wa minhaajan oo mid qolo kastoo idinka idinka mida sharco dee waa shareecada ay kuba dhaqmiyaan iyo dariiqa ay raacayaan baan uba yeelnay marka xaggay iskaga midka yihiin ee dee de waa jaanibkaas dee umuurihii markay noqoto usuulu tawxiid iyo aslu daacati illah iyo xataa kayfiyaadkii daacadani haba kala dunaadeen ee umuure ay ku kala duwayna way jirtaa markaa waxay laba mid yihiinuun walaalaha intii aabbo ay xaggii aabbo ka walaalayiin hooyooyin kala duwan laho dee furuucdii taasi ay shabahayso furuucdii shareecadooda ay shabahayso xaggan kalena waxay ka mid ahaayeen e bal wuxuu leey nebi markaa ciisena aniga dad oo dhan uguba dhow oo marka la eego xagga waqti ahaan ha iyaga isugu dhowaa waxaana xadiidka inooguba sugan dee aniga iyo nebi ciise nebi noo dhexeeyey ma jirto markaa qolooyinkan taariikhdu kolkol waxyaalaha ay soo naqliyaan oo nebi kale oo ay yidhaahaan asxaab arasi baa loo dirayo ay magaciisa soo sheegaan iyo waxyaalaha kale ay yidhaahaan nebi ciise uu ka dameeyey dee taa waxba kama jiraan waaba taas inay iyagu horreeyeen unbay noqonaysaa waa kan rasuulka ilaahay la yihi aniga iyo isaga nebi nooma dhexeeyo nasaara waxyaalahay sheegtaan oo xawaariyiintu inay ambiye ahaayeenna iyadna waxba kama jiraan asxaabtiisii unbay ahaayeen waayo xawaariyiintu way kaba dambeeyeen waa kan rasuulka ilaahay noo sheegay isaga iyo nebi ciise inaanu ahayn taas oo kale qolooyinkii bal matalan suuratu yaasiin kuba yimi ee rususha ahaayee bal matalan qisadoodu ay nooguba sugnayd bal matalan taas oo kale oy barhkood yidhaahaan waa dee ambiyo dee laakiin nebi ciise ayaa diray taasna kolley suuradu dee waa inay ka horreeyeen bay tilmaamaysaayoo bal dee nebi muuse intii kaba dambeysay dee dad la fasakhay iyo waxyaalo way jireene intii jihaadkana la amray oo kale halaag caam oo sii caad iyo samuud iyo kuwa kuba yimi may jirin qoladan loo diray kuwani u tegeenna waa tan halaagu kuba yimi oo dee ilaahay lahaa man zilla calayhim judi min aلsama taasee laakiin dee sayxo laguma qayriyey oo kale iyo bal taas bay ahayd oo kallay umuurahaasi ay tilmaamayaan inay qoladani nebi ciise ay ka horreysay oo aanay ahayn taas oo kale haddii la yidhaaho way kaba dambeeyeenna dee ambiye ma noqonayaane waa dadka asxaabtiisii ahae u diray bay noqonayaan rasuulka ilaahi baa le aniyo nebi ciise wax nebiyo noo dhexeeyey maba jirto xdثna aبوبكر بن أbي شhيبة qال xdثna cبدالأعلى عن معmر عن الزهري عن سعيد عن أbي هريرةa سعيidku waa ina مصayب weeye in أbي هريرana waa qabayba أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi mا min mawludi ma jiro ilmo dhalanayo yuuladu la dhalayo ilaa oo uu ilmo dhasho نkhasahu waxaa gujinaya شhayطاaن شhayطاaنka شhayطاan baa gujinaya faystahilo waa saarikan uu dhawaaqayaayo dee marka ugu horeysa soo dhasho dhawaaqa yare uu dhawaaqo ayaaba dee gujadan shaydaankaoo fayastahilu macnaa saarikan waa qaylinaya dhawaaqayaa min naksati shaydaani shaydaanka gujintiisa daraaddeed buu la qaylinayaa ila bna maryama wa ummahu ciise iyo waa ina maryam iyo hooyadii mooye labadaas ilaah baa ka ilaaliyey ka xafiday oo iyaga gujadaa shaydaanku kuma imanayso ama kuma imanoo dee iyaga kuwaa way ka badbaadin uma qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu uhi iqra-u in shatum haddaad shaahid qur-aanna doonaysaan waxa aqridaan haddaad doontaan wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaan الrajiim waa maryam hooyadeed waxay yidhahaan xamna bintu faqun baa la odhanaya culimmadu yidhaha ama kutub tafsiir iyo keyrkeed ba inooguma sugan bal waa maryam hooyadeed ayaa markii dee ay uureysatay bay ilaahay bariday subxaanahu watacaala baryo ilaahay uu aqbalay bay bariday gees nadar baa jiray ay ku nadartay waxaa caloosheeda ku sugan bay ku nadartay inuu dee waxaweya muxarar noqdo ujeeddadu ruux ka xora adduunyo oo dhan si dee caadadooda ahayd ruuxu inuuba go-o halkii dee macbadkoodii iyo si rubaantoodu ahayd taas uu noqdo baytulmaqdis un kaba shaqeeyo nu adduunyo shaqo ku lahayn oo taas laga xoreeyo wax kale taasay kuba nadartay markaasay ducadana wayni uciido markaas markaa taasi markaa horta taasay ahayd markii dambe way uureysato way dhashay dee maryam bay dhashay maryam markaa ay dhashayna wixii ay dooneysay dee inan bay rabtay islahayd waayo inankaan arrimaha u suubanaya inantuumay suubanahayn taa walaysa dakaru kalunsahay bal markaasaa wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaan الrajiim ilaah waan ku magan gelinayaa adigaan ku magan gelinayaa iyadan iyo duri wixii ay dhasho shaydaanka rajiimka dee rabbina waa u aqbalay subxaanaه watacaala waa ka xafiday shaydaan masigiibuu kaba xafiday وxdثnي محمد بن رافع qال xdثnا عبدالرزاq qال أخبرnا معmر xا وxdثnي عبدالله بن عبدالرحمن الداrمي qال xdثnا أبواليماني qال أخبرnا شعyب جميعا عن الزهري ومعmر iyo شعyب iyagoo dhan bay زهri ka wariyeen بhda الاسناaد وqاala waxay yidhaaheen labadoodaasi ymashu حيina yuuladu halkii aynu soo aragnay ahayd ma min mawludi yuuladu إlا نkصh الشhayطاaن ayaa waxay ahayd ma min de mawluudkaa dhashaba dee yamasuhu ashayطaanu yamasu xiina yuuladu fayastahilu saarikan min masati shayطaani iyaahu halkaa min naksati shayطaan bedelkeeda waana isla macnown taabashadan uu taabtay gujadan uu gujiya buu ilmihii yaraa la qaylinaya wa fii xadiidi shucaybin min masi shayطaani halkaa min masati shayطaani bedelkeeda min masi shayطaani macnuhuna waa mid keliya un xdثnي abوطاhر qال أخبرnا بن وهب qال xdثnي cمر بن الحاrث أن abا يuنس سلaيما وسلaيم بن جuبير mولى أbي هريرةa horeynuu soo aragnay ayaa xadثhu عن أbي هريرةa عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أنه qاaل كل بني aadمa iبن aadم dhammaantii ama yamasuhu uu taabtaa shaydaanu shaydaanku waa gujinaya uu taabanaya yowma waladatu umuhu maalintay hooyadii dhashay oo markaa ay soo dhasho waa gujinaya laakiin gujadaas kama dhalanayso dee inuu ruuxii halleeyuu kuba hallaabo waayo rasuulka ilaahay maryam iyo inankeeda waa ciisun buu ka soo reebay taasna waxay keenaysaa xataa ambiyadii kaleoo kale iyo dadkaa saalixiintii iyo awliyadii ee dhammaan sidiiqiintii waa wax ku wada imanaya ee arrinkani markaa macnuum maaha in markaa inuu taabashadani keenaysay idlaal iyo fasaad ciddii dalaal loo qoray waa mar dambe laakiin taabashadani tanun maaha arrinkan ma keenayso waayo rasuulka ilaahay labadan unbuu ku koobay ambiyadii kale way soo gelaya walo bacdo idhah ambiyada kalena waa la mid laakiin dee lafdigu san uba yimi iyo wasiiqadan cumuumka ay kuba timi iyo waxuu keenayaa inuu balde khaasyo ay leeyihiin uu yahay labadoodani ay leeyihiin arrinkani ilaa maryama ubnaha kitaabka laakiin waxaa inoogu dambaysa arrin kaleo rasuulkeenii lahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inoo sheego wuxuu inoo sheegay bal tanun mooyaane taabashadan mooyaane ruux kastaaba qariir shaydaan inuu leeyahay waa ruux kastoo dadka ka midi inuu shay kul isaga la socdo dee ah isaga un mid u gaarahoo qariir shaydaan ah inuu leeyahay taas oo kale waana kan dee xumaanta iyo wasuusada iyo waxaa kuba dhiirinaya markii rasuulka ilaahay la weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh adiguna miyaad leedahay wuxuu sheegay isaguba inuu leeye laakiin maxaa lafdigu ahay ilaa ana allaha acaananii calayhi faaslama falaa ya'murunii ilaa bikhayrin laakiin ilaahay baa aniga ii kaalmeeyey oo uu islaamay qariinkii waa kii rasuulkii ilaahay waa islaamay oo khayrun mooye wax kale inooma furayo markaa taasoo kale waa khaasiya aan leenahay rasuulka ilaahay oo uma gaarto oo aanu laba wadaagsanayno dee ciise iyo khayrkii toona aanu laba wadaagsanayno isaga u gaara xadiidkan sheegayana waa xadiid laakiin noo iman doono kitaabka laakiin waa qaybihiisa dambe ayuu ka iman doonaa kitaabku kuba sugan yahay xadiidkaas rasuulka ilaahay sheegay ruux kastaaba qarin inuu leeyahay isagana ilaahay u kaalmeeyey oo ilaahay markaa uu islaamayba qariinkiisii khayrun mooye wax kale aanu farin kitaabku kuba sugan yahay lakiin meel dambe ayuu kuba sugan yahay insha allahu تعالى haddaan gaarna waan arki doonaa xadaثna shayban iبn faruka qala akhbarana abu cawaanata can suhayli can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuul اllahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu yihi siyaaxu lmawluudi ilmaha yar ee dhashay xina waqtigu yaqacu dhacaye uu soo baxo ee uu soo dhasho qaylada uu qaylinaya nasqatun nasqadu imika halkan fasaad iyo waxyaalaha maahe waa naqsadii baan kuba fasiraynaa waa dacno iyo naqso iyo gujin min ashaydaani shaydaan xaggiisa kaatoo shaydaankaa dhinaca kaba gujinaya xadiid bukhaari kuba sugnaa bukhaari wariyey oo xadiidkan dee axaadiidan imika aan hayno ah waxa weeya kuwa khaasatan hore aan hayne nebi ciise iyo hooyadii lagaba soo reebayey waxaa kuba sugnaa wuxuu doonay inuu gujiyo oo de markaasaa xijaabkii waa xijaab ilaahay u yeelay subxaanaه watacaala ayay gacantiisa kuba dhacday waa lafdi bukhaari oo kaleo dee dacana fi lxijaab waana xijaab bal dee markaa kolley maka waxba maxadidige waa ka rabi u yeelay isaga aan jirkiisii dee aanu laba gaadhinba haddaba ilmaha yar qayladiisa u qaylinaya waa nasqatu macnaa naqsatu min ashaydan iyo dacno xadaثnي محamed بن rاafiع qال xadaثna cabdالرaزاq qال xadaثna mcmr عan hmam بni mنbهi qاla hada ma xadaثna abu hurayraةa عan rasuuli الlahi صلى الlه عalيه وasلم markaasaa wuxuu ihi waa dee siqadii aynu soo aragnay fadakara axaadiiثa minha waqaala rasuul الlahi صلى الlه عalيه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ra'aa wuxuu arkay ciisa bnu maryama rajula nin yasriqu waxadaya oo nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina wacala jamiic alambiya afdal الsalaati wasalaam ayaa arkay nin waxadaya faqaala lahu ciisa ayaa wuxuu ku yihi saraqta bal hamsadiisi fahamka haddaan qadarno asaraqta ma waxbaad xaday nin yahow qaala wuxuu uhi kalaa meys waxmaan xadin dhaar buu raaciyeyba wاladii laa ilaaha ilaa huwa ilaah baan ku dhaartay isaga un mooye dee ilaah kale aanu jirin oo xaq lagu caabudaaye waxba ma xadin faqaala ciisa nebi ciisa wuxuu yidhi aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey waa ruuxii dee ku dhaartay ilaahay anigu waan ka rumaysanaya waan ka aqbalay wakadabtu nafsii anaa naftaydii oo wixii dee aan ama ishaydii iyo wixii dee ay aan arkayey oo kale ee ahaa sariqo taas waan beeniyey oo waxaaba dhici karta ruuxani cudurdaarkiisa inuu leeyahay maalkan uu xirsigiisii kaba qaadayay inuu dee bal maalan ama idan ku qaaday ama xaqu ku leeyay ama waxyaala ama si kale de waa ixtimaal eh bal muhimku waxa weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay anigu ciddii ilaahay iigu dhaarato dee waan ka aqbalay oo waan rumaysto dee isaga wixii naftaydiina wixii ay ahayd oo ahaa ruuxani waxbuu xadayaana taasna waan beeniyey taas buu ihi waa nebi ciise salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh wacalaa nabiyina wacalaa jamiic alambiya wasalam amantu billahi wakadabtu nafsi baabu min fadali ibraahim alkhaliil kolley qeyb baa markii hore islaha gaadhay hadalkii yaraaba ay naga soo dhex galay wallahu subxaana wa tacaala aclam aclam سبحaanك اللهمa وبحaمdika أشhهad أن لا إله إلا أنت استغفiرka وأتوب إليك اللهمa